halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo kitaabkani ku qoran ama uu ka hadlayaa waxyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba deyrin doonin reer banu israa'iil
maryanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqabi rakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlaybaa muurugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd maryanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd maqawirtii markay mudanaan arkeen meel kalay mareenoo mucjisay ahayd maryanu bikraaba masixi dhasho markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda afaraad ee cutubka afar iyo lixdanaad waxaanan soo aragnay in marka ilaah la hortaagan yahay ay xitaa buuruhu dhalaalayaan oo zabuurluhu wuxuu yidhi buurihiina waxay rabbiga hortiisa ugu dhalaaleen sidii shumac oo kale waxaan kaloo aragnay inaan la arag ilaah la mid ah ilaaheenna oo ah ilaahii ibraahim iyo ilaahii isxaaq iyo ilaahii yacquub oo u shaqeeya kan isaga wax ka suga rasuul bawlos wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan laakiin sida qoran waxyaalo aan ishu arkin oo aanay dhegtu maqlin oo aan qalbiga dadka gelin wax kastoo ay yihiinba ilaah baa u diyaariyey kuwa isaga jecel isagoo rasuulku hadalkiisii sii wata ayuu leeyahay sida ku qoran isla aayadda tobanaad ee cutubkan sida tan innagase ilaah baa inoogu muujiyey ruuxa waayo ruuxu wuxuu baaraa wax kasta xataa waxyaalaha hoos u dhaadheer oo ilaah haddaba rasuul bawlos wuxuu soo xiganayay ishaaciyah sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana inoo muujinaya taasi ruuxa quduuska ah sida ku qoran aayadda tobanaad haatanse waxaynu wax ka aragnaa muraayadda dhexdeeda sida ku qoran isla warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka labaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin innagu ma aynu helin ruuxa dunida laakiinse ruuxa ilaah ka yimid inaynu garanno waxyaalaha uu ilaah nimco ahaan inoo siiyo haddaba marka la eego cutubkan afar iyo lixdanaad waxaynu la mid nahay oon isku sifaynaynaa mu'miniinta reer banu israa'iil oo waxaynu leennahay rajo la mid ah tooda waxaana caawimaad aan ka dhowraynaa ilaah si uu inooga saaro dunida iyaguna waxay dhowrayaan inuu yimaado oo uu boqortooyada dunida uga sameeyo haddaba kuwa aan garanaynin in masiixu kiniisadda uu kula kulmayo hawada oo weliba aan garanaynin inuu boqortooyadiisa uga dhisi doono dunida kuwiisa mu'miniinta ah ee ka hara reer banu israa'iil ayaa kitaabka iyo waxyiyadiisa ku wareersan haddaan markaasi maaddadii koowaad intaasi uga baxno dhegaystayaal ayaannu iminkana eegaynaa cutubka afar iyo lixdanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan kan isagoo faraxsan xaqnimo sameeya iyo kuwa jidadkaaga kugu xusuusta waad la kulantaa waad caraysneed waannu dembaabnay dembiyadaas wakhti dheer baannu ku sii soconnay haddaba ma nala badbaadin doonaa waxaa inta ka bilaabanaya in dembiyada la qirto isla markaana la muujiyo kalsooni lagu qabo furashada badbaadiyaha waxaannu iminkana eegaynaa maaddadan kale ee ah xaaladda dadka koonka oo la qiranayo waxaa iminka halkan lagu qiranayaa xaaladaha dadku ay ku sugan yihiin si markaasi aad wax uga ogaataan arrinkan ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore cutubka afar iyo lixdanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan waayo kulligayo waxaannu noqonnay sida wax aan nadiif ahayn oo xaqnimadayada oo dhammuna waa sida dhar wasaq ah kulligayona waxaannu u engegnay sida caleen oo kale oo xumaantayadiina sidii dabeel oo kale ayay noo kaxaysataa aayaddan waa mid caam ah oo aalaaba loo isticmaalo in lagu muujiyo sida xaqnimada dadku ay tahay waxaana weeye in dadku ayaan lahayn xaqnimotooda ah mana ahan israa'iil oo keliya laakiin waxa aayaddanu ay saamaynaysaa dhammaan aadamiga oo dhan oo ma jirto qowmiyad ku doodi karta inay ka xaqsan tahay qowmiyad kale waxaanan ogsoonnahay inaan wax wanaagsan laga soo saari karin wax aan wanaagsanayn waayo qalbiga ama niyadda dadka wax wanaagsan lagama helo ama kama soo baxaan haddaan lagu mayrin dhiigga masiixa balse nin aan weli badbaadin oo ku xidhan camalladiisa wanaagsan ayaan laga filaynin inuu badbaado helo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka afar iyo lixdanaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse haatan rabbiyow waxaa tahay aabbahayaga annagu waxaannu nahay dhoobadii oo adiguna dharyasameeyahayaga baa tahay oo anna kulligayo shuqulkii gacantaada baannu nahay ilaah waa aabbahayaga ina abuuray ha yeeshee dadku garashadaasi ma lahan maanta oo welibana way lumiyeen xaqoodii aabbannimo maanta si kale oo aynu ku noqonayno wiilashii ilaah ma jirto inaan masiixa soo marno maahane waxaa kitaabka axdiga cusub laynoogu muujinayaa inaynan carruurtii ilaah ku noqon inuu ina abuuray darteed oo waxaa yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadaha laba-iyo toban ilaa saddex iyo toban sida tan laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jirka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah dadku waxay rumaysnaayeen ilaa iyo sannado badan in ilaah abuuray oo giriigtu waxay weligeed rumaysnaan jireen inuu jiro mid iyaga abuuray waxaa la mid ah qowmiyadaha kale bawlos oo mar booqanayay athenes garanayana ilaahyada badan oo ay athenes lahaayeen ayaa ku soo halqabsaday qurbaan ay u bixiyeen ilaah aan la garanaynin wuxuuna bawlos ku yidhi waxaan wax idinkaga sheegayaa ilaaha aan la garanaynin ee aad qurbaanka u bixiseen bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan sida tan maxaa yeelay isagaynu ku noolnahay kuna soconnaa kuna jirnaa sidaas oo sidaasoo kuwa ka mid ah gabayaashiinnu ay yidhaahdeen weliba innaguna waxaynu nahay farcankiisa haddaba innagoo ah ilaah farcankiis waa inaynan ka fikirin in ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka haddaan ku noqonno cashirkeenna ayaannu haatan u jalleecaynaa aayadaha toban ilaa laba iyo toban ee cutubka afar iyo lixdanaad waxaana qoran sida tan magaalooyinkaagii quduuska ahaa cidlo bay noqdeen siyoon waxay noqotay cidlo oo kale yeruusaalemna waxay noqotay meel baabba ah gurigaygii quduuska ahaa oo qurxoonaa oo ahaa meeshii ay awoowayaashayo kugu ammaani jireen dab baa lagu gubay oo waxyaalahaagii wuu wanaagsanaa oo dhanna waa la wada baabi'iyey rabbiyo waxyaalahaasi aawadood ma isu celinaysaa ma iska aamusaysaa oo ma aad bad noo sii dhibaysaa waxaan idiin sheegayaa in aayadda tobanaad la kaamilay markii reer baabiloon ay waddanka qabsadeen dadkiina ay u wada kaxaysteen magaalada baabiloon nebi ishaaciyaah wuxuu wax u qorayaa sida in waxyaabahanu ay dhacayaan iyadoo weliba ay waxyi un tahay waxaana ugu wacan in ilaah waxyiyadiisa markii ay afka nebiga ka soo baxayaan ay la mid yihiin sida inay dhacayaan markaas oo nebiguna wuxuu ku soo xidhay su'aal cutubkan oo wuxuu leeyahay ilaahayow miyaadan waxba samaynayn inta ka dhiman kitaabka nebi ishaaciyaah haatan waxa weeye ilaah u soo jawaabaya nebi ishaaciyaah ilaah israa'iil wuxuu diiday markii ay ka jeesteen laakiin taasu ilaah ma dhantaalin qorshihiisa oo uu iyaga iyo dunidaba ka lahaa ilaah horay buu qorshihiisa ama barnaamijyadiisa u sii wadanayaa kuwaasoo ay ahayd in la soo gebagabeeyo waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afar iyo lixdanaad waxaanan iminka bilaabaynaa kan shan iyo lixdanaad mawduucyada uu ka hadlayo cutubkan way badan yihiin waxaana ugu horreeya asbaabta bixiyuhu uu ku diidayo qaranka dhowrista kuwa israa'iil u soo hara iyo weliba muujinta samooyinka cusub iyo dhulka cusub waa saddex maado oo wax ku ool ah dhegaystayaal waana kuwa aan laysmoogaysiin karin cutubka afar iyo lixdanaad waxaannu ku soo xusnay ducadii nebi ishaaciyaah cutubkan shan iyo lixdanaad iyo weliba kan lix iyo lixdanaad waxaa ku jira jawaabtii ilaah baryootinkaas uu ka bixiyey ilaahna wuxuu caddaynayaa in dembiyadooda iyo weliba daacaddarradooda ay sabab u tahay ciqaabta saaran laakiin dembiyadooda ma istaajin karayaan danta iyo ujeeddada boqortooyadiisa mustaqbalka imaanaysa ilaahna dad buu u soo reebay kuwaasoo uu ku kaamilayo waxyada nebigu uu ka hadlayo wuxuuna kaloo haatan ka bixinayaa aragti cayiman boqortooyada iyo heerka israa'iil marka samooyinka iyo dhulka cusub la abuuro iminkana aynu dhegaystayaal eegna maaddada ugu horraysa oo qusaysa asbaabta bixiyuhu uu u diiday qaranka israa'iil bal aynu haatan u jalleecno baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan waxaan aqbalay kuwa aan wax i weyddiinayn oo waxaa i helay kuwa aan i doondoonayn waxaa quruun aan magacayga loogu yeedhi jirin ku idhi i eeg i eeg waxaa dhegaystayaal halkan looga hadlayaa quruumaha oo uu haatan injiilku u yimid markii bawlos u yimid filiboy wuxuu riyo ku arkay nin reer masedoniya ah oo dariiqa taagan oo ku leh noo kaalay markiise oo meeshii tegay wuxuu la kulmay haweenay la odhan jiray luudiya oo webiga qarkiisa kula kulansan jameeco masiixiyiin ah in kastoo aanay aqoonsan baahideeda bawlos wuxuu u keenay injiilka iyada bawlos wuxuu kaloo soo xigtay aayaddan sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka tobanaad aayadda labaatanaad markaasoo uu lahaa isaayosna waa dhiiranaa oo wuxuu yidhi waxaa i helay kuwa aan i doonayn waxaan u muuqday kuwa aan wax i weyddinayn innagu sidaas baannu nimcada ku helnay oo kuwii aan ka soo farcannay waxba kama garanaynin injiilka haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan shan iyo lixdanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda labaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo jid aan wanaagsanayn ku socda oo fikirradooda dabagala wuxuu nebigu iminka ka hadlayaa reer banu israa'iil waayo markii hore waxaa ilaah uu u keenay iyaga injiilka nabadda bawlos oo ka hadlaya arrinka diidmada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan laakiin reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miidhan ah haddaba ilaah wuxuu diiday reer banu israa'iil kadib markii ay masiixiisii diideen oo tubtii masiixana ay ka leexdeen mar kale ayaa bawlos oo arrinkaasi adkaynaya wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lix iyo afartanaad waxaana qoran sida tan haddaba bawlos iyo barnabas ayaa geesinimo ku hadlay iyagoo leh waxay ahayd lagama maarmaan in hadalka ilaah markii hore idinka laydinkula hadlo laakiin idinku waa diideen oo waxaad isku xukunteen sidii kuwa aan istaahilin nolosha weligeed ah oo bal eega sidaas aawadeed waxaannu u jeesanaynaa dadka aan yuhuudda ahayn haddaba injiilku meel buu lahaa waxaanay ahayd israa'iil ama qurumaha meeshii lagu wacdiyeyna waa ka soo midho dhaliyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore kitaabkii ishaaciya ah cutubka shan iyo lixdanaad aayadaha saddex ilaa toddobo waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo ah dad had iyo goorba bareer iiga cadhaysiiya iyagoo beere allabari ku bixiya oo meelo leban laga sameeyey foox ku shida waxay fadhiyaan xabaalaha dhexdooda oo meelo qarsoon bayna ku hoydaan hilib doofaar bay cunaan oo weelashoodana waxaa ku jira maraq waxyaalo karaahiye ah lagu sameeyey oo waxay yidhaahdaan goonnidaada u taagnaaw oo ha ii soo dhowaanin waayo waan kaa quduusanahay kuwaasu waa qiiq sanka iga galay iyo dab maalinta oo dhan qaxmaya bal eeg tanu hortayday ku qoran tahay aniga iska aamusi maayo laakiin waan abaalmarin doonaa oo waxaan abaalmarinta gelin doonaa laabtooda xumaatooyinkiinnii iyo xumaatooyinkii awoowayaashiinba isku mar baan idinka abaalmarin doonaa ayaa rabbigu leeyahay waayo iyagu buurahay foox ku shideen oo kurahay ugu caayeen sidaas daraaddeed laabtooda ayaan shuqulladoodii horgelin doonaa israa'iil waxaa ka buuxsamay qab inkastoo weliba ay haysteen diin quduus ah haddana niyaddoodu way ka fogeed ilaah waxay samayn jireen falal dulli ah iyo xeerdiimeedyo aan xagga gudaha jirin markii ay sidaan yeelayaan waxay caayayaan ilaah waayo isma ayan tusin in kan isha abuuray uu wax arkayo oo kan dhegta sameeyeyna uu wax maqlayo haatanna aynu eegno maaddada qusaysa kuwa u haray qaranka reer banu israa'iil waxaa haddaba ilaah dadka reer banu israa'iil uu u reebayaa quruun lagu kaamilo ballamada ilaah oo mar waliba wuxuu lahaa farac isaga raacsan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka shan iyo lixdanaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay sida kamriga looga helo rucubka canabka dhexdiisa oo mid u yidhaahdo ha hadlaynin waayo barakaa ku dhex jirta sidaas oo kalan u samayn doonaa addoommadayda aawadood si aanan dhammaantood u wada baabi'in iyadoo weliba dembiye lagu helay ayaannu ilaah iyaga dhan wada baabi'in doonin iyadoo ay ugu wacan tahay kuwa hara oo ilaah rumaysan kuwa hara waxaa lala simayaa sida rucubka canabka oo barakadu ay ku jirto weli waxaannu ku jirnaa meeriska kitaabka ishaaciyah cutubka shan iyo lixdanaad aayadaha sagaal ilaa laba iyo toban ee baalka sagaal boqol kow iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxaan reer yacquub ka soo bixin doonaa farcan oo yuhuuddahna waxaan ka soo bixin doonaa mid buurahayga dhaxla oo kuwayga aan doortay ayaa dhaxli doona oo addoommadayda ayaa halkaasi degi doona shaaroon waxay noqon doontaa meel ay aryuhu daaqaan oo dooxadii cakoorna waxay noqon doontaa meel ay lo'yowgu fadhiistaan dadkayga idoon doonay aawadood laakiinse kuwiinna rabbiga ka taga oo buurtayda quduuska ah iloobay oo gaad miis u diyaariyey oo mennii kamri u qasa waxaan idinka dhigi doonaa kuwa seefta ku le'da oo dhammaantiinna waxaad u wada foorarsan doontaan in laydiin gowraco maxaa yeelay markaan idin yeedhay ima aydan jawaabin oo markaan idinla hadlayna ima aydan maqlin laakiinse wax indhahayaga hortooda shar ku ah baad samayseen oo waxaad doorateen wax aanan ku farxin waxaa halkan laynoogu sheegayaa qaranka aan ilaah raacin in ciqaabtiisu ay bannaanka taallo haddaba anigu ma fahamsani waxa keenay in dadka qaarkii oo sheegta inay ilaah rumaysan yihiin haddana aan garan in ciqaab kululi ay soo fool leedahay haddii markaasi kuwaasi ay sii wadaan inay xadgudbaan ciqaab baa sugaysa isla sidii ilaah uu u ciqaabay reer banu israa'iil oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka cutubka shan iyo lixdanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan addoommadaydu farxadda qalbigooda ayay la gabyi doonaan idinkuse murugta qalbigiinna ayaad la ooyi doontaan oo dhibta ruuxiinna ayaad la barooran doontaan isla sidii ilaah uu u kala qaaday qaranka kuwana quduus looga dhigay kuwana la ciqaabay ayuu ilaah u kala qaadayaa dadka maanta oo kuwa ilaah ka cabsada oo ballamadiisa sida hagaagsan u tarjuma ciqaab bay ka nabadgelayaan kuwo kalese bal halkeebay kaga baxsanayaan ciqaab haatanna aynu eegno maaddadan kale ee ah samooyinka iyo dhulka cusub ee soo muuqan doona haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka dhegaystayaal waxaa ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka shan iyo lixdanaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan waayo bal eega waxaan abuuri doonaa samooyin cuscusub iyo dhul cusub oo waxyaalihii horena lama soo xusuusan doono oo innaba maanka sooma ay geli doonaan waxaa haddaba inta laynoogu sheegayaa abuurista samooyinka cusub iyo dhulka cusub oo ay u muuqato in la samayn doono markii masiixa u qabsado xukunka oo uu dhulka ka taliyo muddo kun sana ah waxaanan kaloo haddii aynu u kuurgalno maaddadaasi arkaynaa in dadka horay loo xukumay intaan la samayn samada iyo dhulka cusub oo kuwa boqortooyada ka midka ah ayaa gelaya samooyinka iyo dhulka cusub waxaa jira kuwo kale oo loo diiday inay galaan boqortooyada haddaan idiin soo xiganno injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shan iyo labaatanaad aayadda afar iyo soddonaad waxaa qoran sida tan markaasaa boqorku kuwa midigtiisa jooga ku odhan doonaa kaalaya kuwa aabbahay barakadeeyeyow oo dhexla boqortooyada tan iyo aasaaska dunida laydiinsii diyaargareeyey sidaad haddaba arkaysaan markii ay soo dhammaato kunka sannadood ee masiixu dunida uu xukumayo waa kunka sannadood ka dibe oo caasiyiinta la laayo ayaa waxaa bilaabanaya in dhul cusub iyo samo cusub la abuuro sidaad markaa arkaysaan kadib markii masiixa hawada lagula kulmo oo lagu jiro kunka sannadood ee masiixa dunida uu xukumayo ayaa waxaa dunida ka dhacaya isbeddello waaweyn lamadegaanka ayaa magoolaya oo dhir baa ka soo bixi doonta oo webiyaal baa ka soo dillaaci doona hase yeeshee maalmahaas ayaa waxaan la arki doonin bado oo dhulka korkiisana laguma arki doono lamadegaan waxaana wixii hore beddelaya wax cusub waxaana jira kutub tarjumaya arrinkaasi isaga ah oo loogu magac daray duniyooyinka midka ah farriinta waxay ka imaanaysaa warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad halkaasoo laynoogu sheegayo saddexda duni waa dunidii hore taasoo lagu halaagay daadkii nuux waxaa kaloo jira dunida maanta ah oo lagu burburin doono dab waxaa kaloo jiri doona mid cusub oo leh samo cusub oo ilaah uu abuuri doono weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka shan iyo lixdanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan laakiinse farxa oo weligiinba waxa aan abuuro ku reereeya waayo bal eega yeruusaalem waxaan u abuuraa raynrayn dadkeedana farxad baan u abuuraa markay inta joogto ishaaciyah wuxuu ka hadlayaa barakada imaanaysa markii xukunka masiixa uu bilowdo haddaan caawi intaasi ku soo ekayno meeriskii cutubka shan iyo lixdanaad oo gebigiisba ka hadlayay waxyaabaha imaan doona mustaqbalka iyo boqortooyada masiixa ayaan filayaa inaad murtida casharkan kala soo baxdeen murtidu waxay ku qoran tahay aayadda toddoba iyo tobanaad ee cutubkan shan iyo lixdanaad markaasoo nebigu uu lahaa waayo bal eega waxaan abuuri doonaa samooyin cuscusub iyo dhul cusub oo waxyaalihii horena lama soo xusuusan doono oo innaba maanka sooma ay geli doonaan sarreeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin